guddoomiyaha gobolka sanaaga axmed cabdi muuse iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoole iyo horumarinta kalluumeysiga somalilan doctor axmed cali maaxa yaa sii wadajire xaraga unkujaranga mashruuca wiin ee tayeenta iska xoolo ee gobolka sanaaga walibaa ku qeybgalay madalla xaraga lagu jaraaya mas-uuliyiinta gobolka sanaaga iyo hano kumid ee mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoole iyo horumarinta kalluumeysiga somalilan iyo marti sharaf kale doctor axmed cali maaxa oo ee agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada iyo xoole iyo horumarinta kalluumeysiga somalilan ayaa weliba usi ku warbiyey ujeedka mashruuca iyo tayeenta iska xoola waxa weeye mashruuc walbaba siduu carabaabay maayarku wuxuu ka soo bilowdaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga wasaaraddu waxay eegtaa baahiyaha jira markaa dalka waxay eegtaa meelaha ugu xoolaha badan waxay eegtaa meelaha biyaha biyo ahaan dee waa lagu kala badanyay aanu isleenahay meeshaasi de way dabooli karaysaa hawshaa meesha loogu talagalay marka intaa la helo waxaanuu soo gudubnaa heer gobol iyo heer degmo markaan leeyahay heer gobol iyo heer degmo waxa weye xafiiskii gobolka iyo xafiiskii maayarka iyo isuduwihii gobolka ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga intaa iyo hay-adda fulinaysoo wada socota ayaa timaada goobtaa wax laga fulinayo dabeed waxaa loo yimaadaa markay degmada gobolkaa loo yimaadaa laakiin wuxuu usoo dhaadhiciyaa degmada maadaama toban meelood ay tahay degmada ceerigaabo waxaa markaa qorsheeya oo isku soo dubarida waa maayarka iyo tiimkiisa iyagoo eegaya baahiyaha jira axmed cabdi muuse gudoomiyaha gobolka sanaaga ayaa ku hadalay faa'iidada iyo ahmiyadda mashruucan uuse lahaya mashruucan aad iyo aadka u tayada badan culayska soo noqnoqoshada aanu idinku soo noqnoqonayno mashaariic badan baa laga qabtaa goobaha ama gobolka ka socda culayskan aanu idinku soo noqnoqonaynaa waa faa'iidada mashruucani leeyahay weeye ee uu kaga duwan yahay mashaariicda kale waxaanu ka mahadnaqaynaa aragtida maanta aanu idinka aragnay iyo aragtidii aanu shalay idinka aragnay maalintii hore inay kala duwan tahay maalintii hore waxaynu ku jirnay xilli roobku yaraa laakiin istoodhadu aanay shaqaynayn oo maxaanku idhaahdaa aanay idiin ool calaf idiin ool maantase calaf baa idiin yaalla iyagoo karoobaa idiin yaallo geedihii waxbaa ka yaalla xagga cilmigiinni sida aad sheegteen wuu kordhay oo dee idinkaa tanba samaystay aqoon isweydaarsi ahaan iyo isku xidhnaanta ay isku xidhantihiin tobankiina goobood qayb bay ka tahay oo iyadana horumarkay qayb ka tahay waa ka mahad celinaynaa mashruucani wuxuu ahaa mashruuc toos ula taxalluqa nolosha dhabta ah ee deegaanka mashruuc toos ugu taxalluquu ahaa